Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo shaqo abuur ka helay goobaha dalxiiska ee magaalada Baydhabo, kuwaas oo bartay xirfadaha kaamirada, iyagoo soo bandhiga sawirro iyo fiidiyowayaal soo muujinaya quruxda magaalada iyo sidoo kale deegaanka. Beeraha dalxiiska ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku kulma dalxiisayaal kala duwan kuwaasi oo ka kala yimid gudaha magaalada iyo magaalooyinka kale si ay waqti ugu qaataan goobaha dalxiiska taasoo ay fursad muhiim ah u ah xirfadlayaasha kaamiramanada ah.
kaamirmaannimada dad walba oo magaalada banaashe yaa la ila xiriira dadkaas meeljeey fiidyo qurux badan oo ku doob sidoo magaalada ku cusbeen sidoo la yare meelo qurux badan ana kow anan dooro beertun yoon meeliyo yaraay markan kureetin mijiyo beertu ya yaraay saas darteed baydhabo city back meebwa meele inka dalxiis sawkan ka fayl dadka horta fikridun keeni dad oo meebwa fikrid kolley dad oo fikridda zaa'id u weynto sababtoo ah dad intun dad iruwan oo maal qaban ruwan lanki iska dhiiri iyo usa beeran dadka sameey oon dadka maalgeli is iska dhiiri langeeka maskantis maasha allah waa dad badan mayba ku codsaday dadka oo maal qabeynta raxmeynta in yoona kadaydan sa dadkun walan weelan camal intiin kadaydan siin ku codsaday geekmayba beertoon kuwaynteena sawiraan anak haada oy dadku kooyaan waa beerto meelo oo aan qurux badan magaalada baydhabo ka mid eta waa maasha allah geekana mayba ahaa kaamir woman kaamir womanada magaalada baydhabo tinagdan insha allah si rajee magaalada meybo maxamed deeq walibaa ku mid ahaa kaamiraanada beertoonka howlgalow mise ka shaqaysadow ayaa ku mid ahaa mayna ka hadalafaday afka kaamiraanada beertoon haddii leera beero kala kala duwanta sababta ee bulshada kala iida lahaa bulshada kala beero kale marka seedaan iyo beertoon beertun meyba kugu duwanta inta si wanaagsan laha ka dhawaaya bulshada kooyaasa oo kastomarka ee lin adeegow Dhanka kale qaar ka mid ah bulshada u dalxiis tagaa beerta Baydhabo City ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
halkaygeeka maalin oo farxadda oo timaadaya may la qaybsadahayna muslimiinta si iyo may leeraaye farxaddii un helan daraadee ee waliba hanwaday beerta anina la damaashaadahay farxadda la qaadadahay baydhabo city baag beero kal waliba kugu duwanta eedaan weynta baaxidee waxyaabo shaldubuga leeta ciyaalka meelkamaaweeliyo leeta maqaaxidee leeta dalxiis ee waliba dhuulsha haddii aad raawndhaha kasuu bido aad haku wareegda baka qanacaasa ee malaber iyo lamid ee marka saasaan ka qanacsanay ini aan hambaha aniga ciyaalkay markaas waqti ka qaada ee way buah meelo sida gaarka intaabati wali waa alaab qalabka oo ciyaalka laka dhedheeliyo ciyaalka farxad fayle ka helaaya ini ana sheena iyoon waqti shoo ka qaadada ee mayleeray nashaad ka helaan mayleeray habinimo ka dareemaan oo dadka la ka arki jiray sida ay tahay iyo laakiin maanta waxaa indhay aan ku arkay maasha allah waa beer waxaa waaye ajaa'ib ah waaye oo beer oo oo saan u weyn oo saan u qurux badan ma ku arkin hadda soomaali dhexdeeda maasha allah waana ku dhowahay baydhabo janaac ka mid ah geedaha noocyadooda kala duwan ilan geedahaasi oo markii oo tusaale oo adiga hawo bedelasha u baahan tahay geedahaas ayaa indhaha oo dooga oo cagaaran indhaha lagu lagu doogsadaa waa geedaha ayaa ka mid ah meelaha carruurta ku ciyaaraan meelaha dadka waaweyn ay ay ku baashaalaan meelaha waxaa waa lagu gaxaweeyo Mid ka mid ah maamulayaasha beerta Baydhabo City ayaa sheegay inay mar waliba ay diyaar u yihiin soo dhoweynta bulshada.
wali kale kordhinay ha hool oo la kaga wada korona nakaaxyada iyo xaflado shal duwan dugsiyada sare iyo jaamacado een ah, sidoo kale meeba kordhinay ha hoolal yaryar oo ku mid yihiin xaflado yoon la ka qabsada oo soddon qaad soddon qof oo kale xaflad ka qabsada koran ee qaada ka samaysada koran afartan qof oo kale qaada ka samaysada koran een ah, marka meeba lahaa ee, reer Baydhabo ama guud ahaan Soomaaliya ha ka dhawaada beerta Baydhabo City Park oo diyaarsan la emir walba adeeg hufan iyo shaqaale oo tababaran oo meel raayus inaga customer care-ka iidlan ku dhisi oo meel raayus sifeela siin dhawaayaan adeeg degdega siin qobadaayaan ee haka dalxiis yaka laha beerta baydhabo city park iidan aan ka faraasana in isignayn qoytan mar walba